hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka guddiga la socodka dastuurka ayaa degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ku qabtay kulan dadweyne oo ku saabsan wax kabeddelka iyo dhammaystirka dastuurka xogeeyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha uu ku saabsanaa kulankan dadweyne oo ka dhacay degmada xamar jajab maanta waxaan diyaar u nahay in aan idinsoo gaarsiino fariin dhowaantaanba socotay idinkuna maanta ee tahay gelinkiina inaad qeybtiina ka qaadataan dibeegisa dastuurka oo heer gabagaba ah marayo saad la socotaan baarlamaanka wuxuu ansixiyey afar cutub koowaad ilaa iyo afaraad insha allah sabtida waxaa inoo furmaya baarlamaanka oo hangurde oo aan horgeyn doono cutubyada inoo harsan maanta degmada xamar jajab waxaan ugu fadhinaa inaan helno talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo haddii ay qabaan su-aal ka dhex guuxaysa dhammaantiin waa idiin mahad celinaya hay-adaha u xilsaaran dib u-eegista dastuurka ayaa magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ka wada kulamo ay ku doonayaan in ay ku dhammaystiraan qabyo qoraalka dastuurka dalka